degmada xuduri xarunta gobolka bakool iyo weliba muddooyinkanka dambe ay ku dareeree ololo qaaraanba ee silanka aruuriyay sidii reedan dhisow lankasamey lahay kaabayaalka dhaqaale oon ka horeyana wadooyinka buundooyinka iyo goobo danta guud ee bulshada lanka adeegow aanase muddo dheer burbursana guddiga horumarinta degmada xudur iyo weliba shirkadda isgaarsiinta somtel kulwareegana beese dhan ah laba kun oo doolara oo shirkadan ku qib qaada ay ti islaqaanka laka dhisay laamiga magaalada xudur si ay qeybyoon ku noqoto dhismaha wadooyinka ee hadda ku dareera xudur kaasoo dad badan ku qeyb qaada hayaga guddoomiye ku-xeenka guddiga horumarinta degmada xudur cali aadan nawiir iyo bulshada anfaafay beesida lagu wareejiyay guddiga iyo walyaabo laku qabado doonaa usoona umahanagi shirkadda somtel dhiniikan weliba kale uusa kabaaqa inta laku qeyb qaada olholaan isilqaanka laga dhisaay wadooyinka magaalada xudura
awali baana guddigii qaraan aruurintii laamigii yana taksafoorkii yana waligeega taaridaata etuna ku qaadnay shirkaddii samtel beesa qaraani onuku fadaani oo hana siyan lama kun doolar hana siyan iyaantu sheegni waliba niili roore niki wareejina fadaana gudoomiyii maarne lankanin qaabilsanaay aqoonka odanka shabaay iya niili rooge gudii kaleen dadkasi argaasagu marka waliba haku qaadnay shirkadii heree dhowrkood maduna kanagini kabaada marka orana tawa rajo kale una kulaayni wale maarne hani wareejiyeni geeka yo wale hani wareejiyeni lama kun doolar yala hani wareejii lamada kun doolar yeego maarne tanetalla argaw yaununa marlamaad wali ka wareejaane marbuna laa wareejaane marbun laa dhaabana sawirkaasa ligilyaay saafada lanseeday dadka koonga langishabaa langeeday guddigana qiibagu koesi ee guruubay way baansalbaheena sedi guruub yalla agdilaa ka aruuriyaay una guruub eewaana marna wali ah gudoomi guleenkii ahaa wali wareejiwahanegeegani dadkan dajarnoosan guddigees qargaasan lamadi kum weesadaaitegun haqaani ya yeedo anqarsoonayne muuga la argaw ya dhiiban hatana wali inkuweerane kawareejiyane gudoomihii oo maadhagna neenhaayi akoonka neenhaayi ya kawareejiyaan markaatij ay dhaabseena kagasqargaasan saxaafadii arwoogna dadkii na siyay beesahaasa na siyay shirkadaasaayna maadsantialana markowaad marlamaad maadsiyin dhismayaasha wadooyinka hadda ku dareera degmada xudur ee xarunta gobolka bakool iyo weliba isku kaaladaha ee maamulka degmada oo garab dhaqaale ku helo waa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo qeybo shalgadisan ee bulshada soomaaliyeed